asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe sheekooyinkeennii joogtada ah waxaana alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa oo aan dhahaynaa nin ayaa wuxuu baari jiray cudurrada geela ku dhaca iyo haddii eebba idmahayo geedaha geelu daaqo noocyadooda kala duwan isaga ayaa baadhitaanno ku samayn jiray bal geela geedaha uu necab yahay iyo kuwa uusa cunin kuwa uu cudurka ka qaado iyo kuwayaalaha laga yaabo inuu ku dhinto ayuu baadhitaan dheeri ah ku samayn jiray wuxuuna ahaa nin dhiryaqaan ah oo geelyaqaan ah oo daaqyaqaan ah ninkaasoo ahaa nin aad iyo aad ugu kalsoon xagga dhirta iyo baadhitaanadeeda inuu aad iyo aad ugu afdheer yahay maalinkii dambe wuxuu geed baadhaba wuxuu geelu geedaha farada badan ee uu daaqo sida jimbaca suradka timirta iyo kuwa la midka ah uu baadhitaano fara badan ku sameeyay xadhka xadhkoodka yumaaruga nagaadhmaca iyo waxyaalaha la midka ahee geelu aad iyo aadka uu u daaqo xilliyada barwaaqadana uu ku dararo ayuu baadhitaano aad iyo aad u badan ku sameeyey waxaanu aad iyo aad xoogga u saari jiray bal geelu dhirta qaar uu necab yahay oo uusa daaqin iyo qaar uu hadduu cuno uu halis yahay inay jiraan wuxuu baadhitaanka isaga ah wado oo muddo dheer uu hawshaa ku soo jiraba maalinkii dambe ayaa waxa uu arkay geedka la yidhaahdo ciinka geedka ciinka la yidhaahdo ayuu baadhitaankii la galay hadduu baadhitaankii ciinka la galay aayar buu ciinkii tijaabo ka qaaday tijaabadaas oo ah tijaabo uu ku tijaabinhayo geelu noocyadii daaqa ahaa ee uu daaqi jiray kuwoodii halista ku ahaa inuu yahay geedkani iyo in kale markaasuu wuxuu arkay geedku inuu yahay geed halis ku ah geela oo aan xoolahoo dhan u sinnayn geela horta geelii daaqaayi uu halis geli doono taas ayaa u soo baxday marka uu arkay uuna arkay geedkani inuu yahay geedka ciinka la yidhaahdo geelina wadkiisa ayuu wuxuu sameeyey hal sheeko oo halkudhig noqotay ayuu soo bandhigay taasoo ahayd wax badan baad geelow geeda daaqdae markaad ciin daaqdaa laguu yaabaa maanta geelow wax badan baad geeda daaqdaye markaad ciin daaqdo yaa lagu yaabaa taasoo macnaheedu uu noqon karo ama halkudhiggani loo isticmaali karo wax fara badan baad hebelow arrin heblo oo khalada samaysae markaad khalad hebel gasho ayaa laguu yaabaa wax fara badan baad hebelow madax soo noqotae marka aad xilligan madaxtinimo qabata dadku baraarugay ayaa laguu yaabaa wax fara badan baad hebelow xooladadee dhacdae marka aad maanta xoolo ninkii lahaay soo jeeda dhacdo ayaa laguu yaabaa wax badan bay dowladdu ku cafisay ama aad laaluush ku baxsatae hebelow maanta markii dowladdu gacanta kugu dhigto ee qolada ka soo horjeeda musuq maasuqu ay ku qabtaan ayaa lagu yaabaa sheekadan oo sheekooyinkaasoo fara badan la mid noqon karta ama la barbar dhigi karo wuxuu yidhi wax badan baad geelow geeda daaqdae markaad ciin daaqdo yaa lagu yaabaa buu yidhi waxay noqotay halku dhiig maaragtay biyo kama dhibcaana oo haddii ilaahay idmahayo dhan kasta digniin ha u qaadanin in geel laga hadlaayo laakiin haddii dhaqamada noocaase ilan geelu geedaha aad buu u ruugaa waana cunaa dadka saasoo kaleente ahee xilalka dadka ammaanada dadka madaxtinimada dadka sharafta dadka karaamada dadka ummadda ku ciyaartana mar unbaa loo yaabaa iyagana in la yska lalmiyo maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa arrinkan la rogrogin rag baan helin arrintan la rogrogin rag baan helin arrinkan la rogrogin rag baan helin